insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabmi doonta nadwada la iclaamiyey ee ciwaankeedu yahay alfiqhu fi اddiin wa aharuhu fi tanmiyati اlmujtamac nadwa cilmiyaadkan oo socon doonta in sha allahu tacaala saddex habeen waxaa ka qayb qaadan doona culimo aqoon-yahana oo kala duwan oo gobolka iyo gobollada kaleba ka yimi waxaana lagu qaadaa dhigi doonaa sida shicaarka guud ama ciwaanka guud ka muuqata mawaadiic ku saabsan cilmiga shareecada iyo raadka uu ku leeyahay bulshada caawa insha allahu tacaala sida iclaanka aada ku aragteen waxaynu qaadan doonaa mawduuca koowaad oo laba aynu u qaybin doono manhajiyatu daalib alcilmi wa aadaabi waxaa inoo geli doona doctor xasan sheekh cali warsame oo dhinacayga bidix fadhiya mawduuca labaad aynu caawa isla caawa qaadan doono waa namaadij min sabri alculamaa fi dalab alcilmi sheekh maxamed ibraahim jaamac ayaa isagana insha allahu tacala inoo qaada dhigi doona
alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هذا لدبد سبحانه وتعالى وحن ما علينا إياه الإخوة في المعهد العالي وإنوسو قبن قابية كل كان إنوسو قبن قابية أما ندوى علميات كان سوها بيي lagaga hadlayo cilmiga sharciga iyo saamayntu bulshada ku leeyahay oo aada moodo xilligiisi inuu yimi iyadoo in badanoo goobaha waxbarashadu ay waxa weeye fasax galeen marxalad cusub ama xilli cusubna loo diyaar garoobayo la doonayo qofka cilmiga dalbayaana inaanu fasax yeelana mar walba waxa weeye uu cilmiga ka faa'iidaysto kelmaddaydu insha allahu tacaala sidaa la tilmaamay waxay ku saabsan tahay almanhajiya fi alab اlcilm almanhajiya haddaynu ciwaanka dul istaagno almanhajiya waxaa laga keena min annahji baa laga keena waa wadadii wey waa wadadii cilmiga lagu xasilin lahaa ama qaabkii cilmiga loo dalbi lahaa ama qof qofku markuu cilmiga dalbayo asaaliibta iyo waddooyinka uu marayo si uu cilmiga u xasiliyo waana mawduuc aad iyo aada u muhima laguna soo koobi maayo hal muxaadaro iyo muxaadarooyin badan oo kala dambeeya wax lagu soo koobi kara ma aha waa mawduuc mutashaciba waa mawduuc ballaarhan laakiin waxaa weeye in sha allahu tacaala niqaab ra'iisiya ama qodobo aan isleeyahay waa muhim ayaan doonaya in sha allahu tacaala inaan ka tilmaamo mawduuca markaan leeyaha waa mutashaacib sidaad ogsoontihiin culumta islaamigu aada bay u ballaadhan tahay waa cilmiyo badan wey fiqigo keliya wuxuu noqday xiliyadan dambe cilmiyo badan oo kala duwan funuunta kalena awalba waa badnayd funuun badan baa si kala dhambalmay oo qaybo badan waxa weeye noqday cilmi walba kutub buu leeyahy rag buu leeyahy taariikh buu leeyahy manduum iyo manhuur labadaba waa leeyihi marka cilmi keliya in laga hadlo majaalaadkiisa iyo qaabka loo xasilinayo iyo waddooyinka loo marayo wuxuu cilmi waliba leeyahay qaab buu leeyahay cilmiyada qaar baa u baahan taطbiiq u baahan oo mumaaraso u baahan qaar baa xifdi u baahan laakiin mar haddii hadda la isku qaaday si guudun baan in sha allahu tacaala uga hadlaya diraasat اlfiq manhajiyu leeyahy diraasaة اlcaqiida diraasaةu usuuli الfiqhi maala mid waliba qaab iyo waxaa weeye kutub iyo hawlu leeyihi laakiin in sha allahu tacaala waxaan isku dayayaa inaan qodobo guud oo cilmi walba looga faa'iidaysanayo inaan wax ka tilmaamo in sha allahu tacaala manhajiya waxaynu ku tilmaanay waa wadada cilmiga loo marayo waxaanaynu u qaybin karnaa manhajiyada laba qaybood baynu u qaybinaynaa mid waa manhajiyatun asliya midna waa manhajiyatun farciya mid waa manhajiyatun xisiya midna waa manhajiyaة macnawiya mid waa manhajiyaة maqsuuda midna waa manhajiyaة tabaciya waddada cilmiga lagu xasilinayo mid waa asal oo waa laga maarmaan cilmigana waa lagu xasilinaya hamarada cilmiga iyo natiijadiisa inuu noqdona waa loo baahan yahay waa muxaadarada qeybteeda labaad wey ama cinwaanka aniga la isiiyey manhajiyatu طalab اlcilm wa aadaabu aadaabta loo baahan yahay marka cilmiga la dalbayo waana qabla اlcilmi waana bacda اlcilmi wey aadaabta la sheegaya cilmiga in lagu camal falo alle subxaanahu wa tacaala lagaga cabsado niyada in la wanaajiyo iyo qodobada la midkee la tilmaamo waxa weeye iyada lafteeda waxay tahay waddo lagu gaadhayo cilmiga lagu gaadhayo waاtaquu اllaha wayucallimukum اllah culimmaduna waa tilmaameen waxaa ugu badanee cilmiga lagu xasiliyaa waa in waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala lagaga cabsadaa marka kaasi waa manhajiyatun asliya waa waddada maqsuudka ah ee cilmiga looga jeedo waayo cilmigu waa wasiilo gaayada iyo ujeeddada laga leeyahay waa in lagu xaqiijiyo xikmaddii laynoo abuuray wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun marka cilmigu waa wasiilo camalkuna waa hamarowi ku fogaan maayo mawduuca isaga ah dhowr qodob baan ka tilmaamaya qodobka koowaad waxaa u yahay marka la doonayo cilmi horta cilmiga laga hadlaya waa cilmiga sharcigaa wey maaha culumta dunyawiga ah haba noqoto wax loo baahan yahay culimmadu ha gaadhsiiyaan fardu kifaayo inay tahay ummadda cid barata oo danaheeda ugu qunta in la helaa waa waajib si guud bay ummadda waajib ugu tahay laakiin cilmiga ilaah iyo rasuulkiisu ay ka hadlayaan fadligiisana la tilmaamay nadwadana loo caqiday waa cilmiga sharcigaa wey alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bilcarfaani waxa weeye kan loo yaqaano ilaah iyo rasuulkiisa cilmiga laga dhaxlay cilmiga noocaasaynu doonaynaa insha allahu tacaala inaynu ka hadalno marka cilmigaa laga hadlaya waa cibaado barashadiisa la baranaya waa cibaado wey waxaana cid waliba ogsoon tahay cibaadadu shardiga koowaad ay ay ku ansaxdaa waa in niyada la wanaajiyo wey oo ikhlaas lagula yimaado oo ilaahay dartii loo dalbado ikhlaas in lala yimaado sharci waa inugu gubaabiyey wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اdiin cilmiga in la dalbaana cibaadada ayuu ka mid yahay cagsigeedana waa laynooga digay axaadiista aadka u badan ee sunanta ku timi sida xadiidkii kacb ibni malik wagayrihi min aلصaxaaba man طalaba اlcilm ligayr اllaah qofka u dalba cilmiga ilaahay darti adkhalahu اllahu الnaar alla subxaanahu wa tacaala naar buu gelinaya man طalaba اlcilm liyumaariya bihi الsufahaa aw yujaariya bihi اlculamaa aw yasrifa wujuha الnaasi ilayh falyatabawa maqcadahu min الnaar qofka cilmiga u dalba si uu culimada ugula tartamo oo marka dee uu maqlo nin shiikoo cilmiloo meel ka hadlaya intuu xoogaa la garab istaaga uu yidhaahdo wahaa ana da aniguna way ka kan isagoo aan cilmi lagu ogey taasuu cilmiga u dalbaya ama yumaariya bihi sufahaa wuxuu waxa weeye doonayaa inuu kula murmo dadka sufahada ah inuu ku doodu doonaya fi lmajaalis uu isku qurxiyo ama wuxuu uga jeedaa liyasrifa wujuuha annaasi ilayh dadku si ay ugu soo jeestaan oo ay wax uga qaataan oo loo soo qaabilo ayay ujeeddadiisu tahay nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam niyooyinka haddii cilmiga loo dalbayo falyatabawa maqcadahu min annaar qofkaasi booskii uu naarta ka gelaya ha diyaarsado waa inshaaءun yuraadu bihi alkhabr ay tabawa'a maqcadahu min annaar baa looga jeedaa ficilka uu sameeyey buu ku diyaarsanayaa booskii uu naarta ka gelayay waxaa muhima qofka doonaya cilmiga sharciga inuu barto inuu niyada wanaajiyo niyaduna aqbali mayso waxa weeye tashriik aqbali mayso waa inuu niyada wanaajiya oo asalka uu ka dhigaa wuxuu u dalbayo ilaahay dartii waa inuu waxa weeye ka dhigaa kadib haddii ay ka dhalato masaalix iyo manaafic dunyawi waa tilku waa tilka caajilu bushra almu'min sida nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laakiin yoolka koowaad waa inuu yahay alle subxaanahu wa tacaala iyo addaar alaakhira in looga jeedo qaabka niyada loo wanaajinayaa waa sidee imaamu axmed baa ku caddaynaya wuxuu leeyahay imaamu axmed alcilmu laa yacdiluhu shay idaa saxat fiihi niya cilmigu shay u dhigmaa ma jiro haddii niyada la wanaajiyo haddii niyada la wanaajiyo waxaa la yidhi yaa abaa cabdillaah sidee baa niyada loo wanaajinayaa waxa uu yihi an tanwiya rafca jahli can nafsik uma can gayri waa inaad niyooto inaad jahliga naftaada ka zuuliso oo aad ka kor yeesho oo aada juhaasha ka baxdo laba markaad jahliga aada naftaada ka saarto cilmina aada xasiliso laba inaad niyooto dadka kale jahliga inaad ka saarto labadaa imaamu axmed baa sheegay waxay kaloo culimmadii dambe ku dareen waxaad kaloo niyoonaysaa silsilada kala dambaysa ee cilmiga kala dhexlaysa inaad waxa weeye ka mid noqoto waxaa ka mid oo aada niyoonaysaa cilmiga inaad noolayso oo waxa weeye aada fidiso oo dadka aada gaadhsiiso iyaduna waxa weeye waa mid la niyoonayo wey qodobkaa koowaad waa in ikhlaaska lagu dadaalo marka cilmiga la dalbayo qadiyadda labaad iyaduna aada iyo aada muhimka u ah waa taskiyatu nafs nafta in la dahiro nafta in la safeeyo nafta waxa weeye in laga madhnaysiiyo aafaadka waxa weeye cilmiga qofka ka hor istaagaya kadibna marka laga madhnaysiiyo takhliyo lagu sameeyo in laga buuxiyo oo nafta lagu hagaajiyo oo lagu qurxiyo waxyaabaha wan wanaagsan altakhliya uma ataxliya alla subxaanahu wa tacaala suuratu shamsi waduxaaha koob iyo toban dhaar buu dhaartay oo alla subxaanahu wa tacaala ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa waاshams waduxaaha wاlqamari ida talaaha wاnnahaari ida jallaaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال سبحانه وتعالى كوم يتبن دار مركو دارتي وقال سبحانه وتعالى كدن بيسي استقوى هذا الكاد كينيا وحليباني وبراري oo guusha gaadhay qofka naftiisa taskiye ku sameeya qofka naftiisa dahira ee waxa weeye safeeya wuxuu ka safaynayaa markaynu soo koobno almacaasi wadunuub macaasida iyo dunuubta ha noqoto macaasida qalbiga degaysa oo ah macaasida iyo dunuubta ugu halisaysan ee qofka cilmiga ka hor istaaga hadday tahay niyada xumaata hadday tahay isla weyni qofka inuu galo haddii xasad uu gelayo haddii cuqdad iyo nacayb qalbigiisa uu degayo iyo waxa weeye waxyaabaha macaasida ee qalbiga dega oo saameyn badan qofka ku yeelanaya cilmigiisa iyo dhaqangelintiisa inuu ka safeeyo qadiyadda labaad inuu waxa weeye naftiisa markuu aafaadkaas uu ka saaro ee uu ka safeeyo inuu waxa weeye ku buuxiyo ku camiro lidkeeda wanaagsan inuu ku camiro oo kow ay ka tahay cilmiga inta uu ka hayo inuu ku camal falo haddii kale oo cilmigu uu isgaadhgaadho oo waxa weeye cilmiga uu dalbo isagoo aan ku camal falin waxaa laga yaabaa hadhow inay ku adkaato meeshii uu ka bilaabi lahaa boqol waajib oo uu ka gaabinayo iyo boqol macsiyo uu ku sugan yahay oo mid walba daliilka waajibinaya iyo daliilka ka xarimaya u hayo baa waxaa laga yaabaa marka dambe shaydaan inuu isu dhiibo meeluu ka bilaabo garan waayo culimmaduna waxay tilmaameen waxaa lagu tababartaa sida cilmigaba uu u kobco oo loogu tababarto oo maalinba wax loo siyaadsado ayaa camalkana loo baahan yahay sidaas si leeg in loogu tababarto oo maalin keliya wada awoodi maysid raggii cubaadda ahaa ee cibaadada badnaa inaad sidoodoo kale noqoto laakiin salaadda ayaad waxaad ilaalinaysaa waktigeeda jamaceedaad ilaalinaysaa rawaatibteedaad ilaalinaysaa waxaad ilaalinaysaa duxada iyo salaatuleylkii saasaad usii wadaysaa khushuucdii baad sii kobcinaysaa salaadaadu tii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u dhowaato sunnayaashaydii baad ku dadaalaysaa waa marka laga hadlaya cibaadada salaadoo keliya cibaadooyinkii kalena waa la mid marka tataruj atadaruj fi lcamal in waxa weeye aalibulcilmigu ku dadaalo oo markuu mas'alo bartaba markuu xadiid faa'iidaystaba inuu u degdego dhaqangelinteeda u degdego waana siday salafkii ku soo baxeen wakicya raggii la midkaa waa kuwii lahaa kunaa nastaciinu calaa xifdi alxadiidi bilcamali bihi xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xifdintiisa waxaanu u kaalmaysanaynay inaanu ku camal falno imaamu axmed oo lagu tilmaamay toddoba boqol oo kun oo xadiid inuu dusha ka hayo wuxuu leeyahay markaan xadiid maqlo waan ku camal falay ilaa aan maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu istoobay say saxiixaynka ku timi oo abu tayba ninka la yidhaahda uu toobay nebiguna calayhi salaatu wasalaam diinaar uu siiyey wuxuu hi markaan xadiidka maqlay shiikhaygii aan ka qaatayba waxaan u yeedhay nin itooba waxaa laga yaabaa toobinba inaanu xiisaynayn ama aanu u baahnayn nin itoobaan u yeedhay waan istoobay waxaanan siiyey diinaarkii mid la mida ayaan siiyey buuri camalkaa loo degdegay caaisha radia allahu tacaala canha ayaa waxaa u yimi nin taabiciintii ka mida wuxuu ka qaatay waxoogaa xaadiثa buu ka qaatay maalin labaadkii buu soo noqday wuxuu hi axaadiiث baan doonaya waxay tihi kuwii shalay ma ku camal fash weli maya buu waa sida xaalka dalabatulcilmigu yahay kitaabka aan dhammayn qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan aan guursado markaasaan salaatuleilka bilaabaya ya afartan jir aan gaadho waxay tidhi axaadiistii shalay ma ku camal fashay wuxuu ihi weli maya waxay tidhi falima tastakhiru xujaja allaahi calayh haddaba xujooyinka ilaahay maxaad u badsanaysaa aada isugu badinaysaa iyadoo kuwii hore lagugu leeyahay kuwo dambe maxaad tuurta u saaranaysaa qodobkaas wuxuu kuu furayaa haddaad cinta aada hayso aada ku camal fasho niyaddana aada wanaajiso waxaad ku helaysaa cilmi aadan hayn baad ku helaysaa siday salafkii tilmaameen xadiid ahaanna waa loo soo naqliyay laakiin nabiga kama sugna man calima man camila bima calim alhamahu allahu cilma maa lam yaclam qofka ku camal falay inta u yaqaano dhaqangeliya ilaahay wuxuu ku ilhaamiyaa waxaanu cilmigeeda ahayn loogama jeedo waxyi inuu ku soo degayo laakiin waxaa looga jeedaa baabka fahamka alla subxaanahu watacaala inuu u furayo labada nin ee waxaa weeye aayadda wada xifdiyey baa midi waxaa laga yaabaa toban mas'alo ama toban fiqi inuu kala soo baxo midna waxaa laga yaabaa intaa ka muuqanaysa in dhaafsiisan inaanu ka fahmin waxaa ka qayb qaadanaya sida qalbigu u qoyan yahay u soo jeedo ayaa waxa weeye ka qayb qaadanaysa qodobkaa ku fogaan maayo waxaa loo yaqaanaa manhajiyatun asliya waa waddo asaasiya haddii aada doonayso cilmiga inaad ku soo baxdo la doonayo waddada noocaasa inaad marto haddii kale xaalkaagu wuxuu ku dambaynayaa culamaau suu culimmada xunxun ee xalaal iyo xaaraan ee aanay u kala socnay ee waxaa weeye hawadiisa raacaya allana subxaanahu wa tacaala tusaalaha ugu xun kitaabkiisa ugu tusaaleeyey watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min algaawiin walow shiئna larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ilى اlardi waاtabaca hawaa famahaluhu kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad ay baa lagu tusaaley dameerna waa lagu tusaaley mahalu اladiina xumiluu الtawraa ثuma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara biئsa mahalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah wallahu laa yahdi alqowma alظaalimiin mowduuca in sha allahu tacaala intaasaan ku dhaafaya hadal waa yeelna waa guudmar baa la yidhi in waxa weeye lagu dadaalo niyadda in la wanaajiyo cilmigana waxa weeye lagu camal falo qodobka labaad waa qodobka ku saabsan almanhajiya qaabka xisiga la dareemayo ama waddada la doonayo aalibulcilmiga inuu maro markaynu mawduucan ka hadlayno qaabka loo dalbayo cilmiga loo dalbayo manaahijta culimmadu markay ka hadlayaan aada bay u badan tahay oo qofku mas mawduucan ka hadlaya waa qof cilmi low waayo qof aan cilmi xasilin oo aan ahlulcilmi ahayn waa faaqidu shayi laa yucطiih awood umale uu kaga hadlo wadooyinka cilmiga lagu xasilinayo nin ahlulcilmiya unbaa mawduucan ka hadlaya marka ahlulcilmigu markay ka hadlayaan tafaasiisha mawduucan nin waliba sida uu ku soo baxay ee cilmiga uu ku xasiliyey ama waddada uu isleeyahay way ugu habboon tahay cilmigana waa lagu xasilaya xasilinaya isago isaguna uu tijaabiyey ayuu waxa weeye ka hadlaya laakiin in sha allahu tacaala sidaan tilmaamay qodobo aan isleeyahay waa qodobo guud iyo talooyin guud anigoo welibana waaqica dalabatulcilmigeenna ku salaynaya ayaan in sha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa qodobka koowaad waxaa aada iyo aada u muhima daalibulcilmi si uu waddadaa u qaado inuu waxa weeye ku dadaalo kutubta ka hadlaysa dalabulcilmi iyo fadligeeda kayfa tataxamasu lialabi اlcilm المشوق إلى القراءة وطلب العلم الحث على العلم قديما وحديثا culimada iسلاamku kutub bay ka alifeen waayo qofkaynu la hadlaynaa waa qofkii doonaya cilmiga inuu dalbee soo jeeday ayaynu hadda ka hadlaynaa laakiin waxaa ka horeysa maxaa loogu soo jeesanayaa cilmiga fadliga kitaabka iyo sunada lagu sheegay ee cilmigu leeyahay waa qodobka koowaad ee asaasiga u ah cilmi in la dalbo marka xiisaha la helo danaynta la helo jacaylka la helo qofka noocaasaynu la hadlaynaa waddadii uu mari lahaa marka mawduuca isaga faahfaahin maayo fadlulcilm iyo kutubta laga alifay oo aada u badan qadiiman wa xadiidan inuu qofku akhriyo kutubna ka dhaqdo moobeylkiisa ku shubto mutaalaceeyo muxaadaraadkeeda dhegaysto waa qodob aada iyo aada u muhima waayo shayga markaad qiimihiisa barato ayaad waxa weeye dalbaysaa taa waxaan ugaga gudbayaa qodobka labaad oo iyaduna muhima man huwa taalibulcilm qofkanaynu leenahay waddadanuu qaadaya waa ayo waayo dadku waa kala duwan yihin qof waa qof da-ya waktina haya cilmigii sharciga ahaa u soo jeeda doonaya meel fiican inuu ka gaadho kaasi waa qof waxa weeye waa xaalo wey waxaa laga yaabaa qofkii inuu yahay qof weyn oo injineera ama waxa weeye shaqo caadiya haya oo doonaya diinta alle subxaanahu wa tacaala inuu usoo jeesto laakiin shan iyo toban ciyaalana waa leey laba xaasna waa leey labada gelinna waa shaqeeyaa humuum iyo qumuun badan baa haysata adduunyada howlaheedu ku mashquulsan yihin laakiin wuxuu leeyahy cilmiga diinta inaan wax ka bartaan doonaya isaguna waa xaalo wuxuu u baahan yahay manhaj buu u baahan yahay duruufu waa kala duwan yihin qof waa qof dhalinyaro ah waktina haya laakiin ma doonaya culumta shareecada inuu ku takhasuso dooni maayo takhasusaad kaluu wadaa laakiin wuxuu kala doonayaa diinta alle subxaanahu wa tacaala inuu wax ka fahmo ayuu waxa weeye doonaya horta caddee waxa weeye meesha aada joogto booskaaga aada taagan tahay waa inuu kuu kala caddaado weeye hadalkayguna maanta wuxuu ku socdaa oo uu ku wajahan yahay iyadoo kuwa kalena aanu ka madhnayn oo dee markii la leeyahay weynaan baa cilmiga lagu dalbaya ama qof mashquulsan baa cilmiga dalbaya cilmigu waa hibo iyo fadli alla uu bixiyo weeye waa galladu alla bixiyo waxaa laga yaabaa qof saacad siiye ilaahay inuu u barakeeyo rag baa iyagoo konton jira cilmiga bilaabay waxaa weeye alcibar fii man طalaba alcilma calaa kibar mar aan isku dayay mawduuca inaan wax ka jamciyo rag badan baan isu keenay qaar lixdan jir cilmiga ku bilaabo ku soo baxay qaar iy- qaar iyagoo afartan dhaafay oo waxa weeye mashaakishii adduunyada soo dhameeyey cilmiga ku bilaabay haddana kutubtooda la hayo oo culimmada waaweyn ee islaamka ka mid a sida qafaal iyo ragga la midka ah marka iyadoo taa aan loo qusgoonayn cidna haddana dadka la doonaya ummadda inay u soo baxaan ee waxa weeye hanka haya kuwa noocaasan insha allahu tacaala talooyinkayga oo ay si gaara ugu socdaan iyadoo cid kastoo dadaalaysana insha allahu tacaala ay ka faa'iidaysanayso marka daalibulcilmiga hadda aynu uga jeednaa ama ujeeddada aynu ka leenahay mowduucan waa waddada loo marayo si loo soo saaro daalibulcilmi mutamakina diinta si fiican u fahansan anigu ma hayo waddo intaad marta aada ku noqonaysa caalim mujtahida oo waxa weeye madaahibtaba ka fatwoonaya taa waddadeeda ilahay unbaa gacanta ku haya laakiin waxaa lagu damaanad qaadayaa waddo haddii aada marto aada noqonayso qof daalibulcilmi iyo diinta wax badan ka fahansan daalibulcilmi mutamakina waayo cilmiga in lagu soo baxo meel weyn laga gaadho waktina waa u baahan tahay khibradna waa u baahan tahay mumaaraso iyo taطbiiq bay u baahan tahay itqaan bay u baahan tahay ta noocaasna waktiga ayaa ku filan ee sanad iyo labo sano haddii aad si kasta u dadaasho waxaad gaadhaysaa un inaad noqoto طaalibulcilmi mutamakina sidee lagu gaadhaya waxaan leenahay bidaayada laga bilaabayo ee asalka u ah manhajka waxa weeye asalka u ah horta qofku waa inuu ka bilaabo wixii fardulcayna wixii qofka ku waajibay adoo aan salaad sax ahayn inaad waxa weeye naxwaha ka bilowdo adoo wixii ilaahay uu kugu waajibiyey iyo wixii lagaa xarimay jahli badani kaaga sugan yahay waxyaabaha maalintaada iyo habeenkaaga aada u baahantay adaan aqoon u lahayn inaad tidhaahdo cilmi baan baranaya kadibna waxa weeye aada naxwo iyo usuulu fiqiya ka bilowdo waxa weeye mid saxa maaha a'imadiina waa ka hadleen imaamu axmed رحمه الله تعالى وحليه الذي يجب على الإنسان من تع... الذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة ما يحتاجه وإن وحى أد مالنتي أد باهنتا هاي واجبك كغوء أرت علمك نوعا سيفرض عنك وإن لقب بلابه وأساس قضية اللبات وحل لقب بلابه كتابك الله سبحانه وتعالى وأصل العلوم إن وحوي الله الدنيا la xifdiyo waxa weeye lagu dadaalo iyaduna waa qodob aada iyo aada u muhima salafkii qofku markuu u yimaado waxay kula talinayeen cilmiga inuu xiise qur-aanka inuu xifdiyo inuu ku dadaalo ayay kula talinayeen bal muxadisiinta waxaa ka dhacaysay bacd almuxadisiin markuu ardaygu u yimaado isagoo xadiis doonaya inuu odhanaya qur-aanka ma haysa ma xifdida dabeedna wuxuu odhanaya maya qur-aanka soo baro kadibna i kalay buu odhanayay culimmada qaar waxay gaadheen sida bacdu shuyuukhi albukhaari markuu yidhaahdo waan soo bartay inuu imtixaan ka qaado oo meelo adag uu weydiiyo sida musaabaqadoo kale hadduu galabgalableeyo uu yidhaahdo soo idqaani kadibna waxa weeye isoo noqo way dhacdaa bacdu talabati alcilm inuu cilmiga waxa weeye markuu doonayo inuu xifdiyo isagoo qur-aankii aan xifdiyin inuu ina maalig iyo maraaqi sucuud iyo mutunta waaweyn uu isku hawlo bal waxaaba laga yaabaa kuwaasaaba la qaatee waxa weeye adabka iyo suugaanta iyo mucallaqaadka iyo ghasalka iyo mawaadiicda noocaasa jaahiliga ah inuu waxa weeye qalbigiisa ka buuxiyo iyadoo laga yaabo qur-aanka alle subxaanahu wa tacaala wax badan inaanu ka hay qur-aanka in lagu dadaalo la daneeyo waxaa ugu sahlan waa inuu qofku qur-aanka dul maro carabkiisana ku layliyo waxa weeye xitaa musxafka inuu ka akriyo uu waxa weeye itqaaniyo ayaa waxa weeye aada iyo aada u muhima mawduuca waxaa soo labaynaya inuu kitaabka alle subxaanahu wa tacaala si guud macnihiisa inta uu ka gaadhayo waxa weeye fahmo oo tafsiir muyasara oo kooban sida jalaaleynka oo kale ama tafsiir lmuyasar oo mujamaca lagu daabaco culimaa isugu tageen ama kan waxa weeye markasu tafsiir uu leeyahay iyo kutubta la midkee kooban ee aayadda macnaheeda ku siinaysa in waxa weeye la dul maro aada iyo aad bay u muhim tahay oo marxaladda koowaad wey talada labaad ee aan bixinayo fii manhajiyati طalabi اlcilm waa atadaruj cilmiga isteeb isteeb in loo dalbo oo waxaa weeye sida zuhri iyo culimo badani ay yidhaahdeen man man raama alcilma jumla dahaba canhu jumla qofka doona cilmiga hal mar inuu wada dalbo shan fani shan kitaab ayuu doonaya mar inuu wada qaato waxa weeye cilmigu qofka noocaasa waa ka wada tegaya isteeb isteeb cilmiga in loo qaato iyaduna waa qodob aad iyo aada muhima oo aan waxa weeye ku talinayo alyowma shayءu waqada wagada milhu min nukab اlcilm alatii tultaqad yuxasilu اlmarءu biha xikmata wainama asaylu اجtimaacu اnuqad maanta faa'ido ama mas'alo ayaad faa'iidaysanaysa maalinta xigtana masalo labaad waxa weeye cilmi badan baad ku xasilinaysaa maca alayaam wainama asaylu اجtimaacu اnuqad daadka dadka maashaynaya rogaya waa dhibcihii roobkoo isu tegay weeye qadiyada labaad alawlawiya fii طalabi اlcilm in awlawiye aada yeelato maxaa mudan maxaa muhima inuu qofku leeyahay halkeebaa mudan inaad ka bilowdo mawduuca noocaasana waa in maskaxda imanka lagu hayo wey culumtuna waa laba culum asaasiya asliya maqsuuda waxa weeye gaayada ah yoolka loo socda ah iyo culum kuwa u adeegayo musaacida meesha la danaynayo ee loo socda waa culumta asalkaa weeye waxayna isugu soo biyashubanaysaa ilaahay iyo rasuulkiisa in la fahmo hadalkooda kitaabka alle subxaanahu wa tacaala in la xifdiyo macnihiisa la fahmo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in la xifdiyo macnaheeda la fahmo labadaasay isugu soo biyashubanaysaa waxyaabaha ka dhalanaya ayaa soo gudagelaya hadday tahay cilmigii caqiidada oo asaasa haddii ay tahay cilmigii axkaamta camaliga ah haddii ay tahay cilmiga aadaabta iyo akhlaaqda iyo manhiyaadka iyo waajibaadka aadaabta ku saabsan culumtaasoo dhanina waa culum asaasiya oo laga qaadanaya kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam daalibulcilmiga doonaya mustaqbalkiisa in loo aayo waa inuu taa waxa weeye indhaha ku hayaa taa waa inuu tiigsanayaa uu iska ilaaliyaa bunayaati ariiq waxyaabaha jidgooyada u gelaya waayo mid baa doonaya kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu fahmo luqadii buu bilaabayaa waxaa laga yaabaa luqadii markuu caruudka gaadho ama uu gaadho waxa weeye balaagada ama bayaanka iyo badiico ka mida uu gaadho kuwa noocaasa inta uu ka helo halkaa gaadhigu intuu kula banjaro meeshii uu u socday inuu gaadhi waayo ayaa laga yaabaa wakhtigiisa uu ku bixiyo awlawiye waa inaad leedahay hadaf iyo yool waa inaad leedahay haddaad doonayso daalibulcilmi mutamakin oo diinta loogu aayo inaad noqoto kadibna culimmada waaweyn ku dambaynaya waa inaad danayso awlawiyaadka loo baahan yahay ee ah culumta asaasiga ah ee aynu waxa weeye tilmaannay qadiyadda saddexaad ee muhimka ah ee la doonayo markaad doonayso cilmiga inaad dalabto waa talaqi alcilmi calaa yadi almashaayikh cilmiga inaad culimo ka qaadato inaad culimo u leedahay sida hadda in badan dhacda waxa weeye waxaa iska jira dad shiikoodu uu yahay goorgal uu yahay berigii hore culimmadu waxay odhan jireen kutubta laa ta'khud alcilma min صaxafiy cilmiga ha ka qaada nin waraaqa ha ka qaata kitaab soo koobiyeysanaya kadibna waxa weeye ka qaadanaya cilmiga halkaa ka qaadanaya laakiin hadda wayba ka sii darta waxa weeye googalunbuu ku dhufanaya wixii uga soo baxa ma shiiciba ma nin lunsanba man habba wadabba wadaraj qof cilmi lama yahay maanta dad badan baa diinta ka hadloo iska dhex dabaasha oo sida haqaafada kale iyo kutubta kale la ysaga akriyo waxa weeye cilmigii sharcigaha isaga akrinaya qadiyadda cilmiga culimo in laga qaata iyaduna waa mid aada iyo aada u muhima maxaa laga faa'iidayaa culimada culimada kow waxaa laga faa'iidayaa waddo aada u dheer oo haddii aadan shiikha ka qaadan lahayn wakhtigu uu kugu dheeraan lahaa ayuu shiikhu masaladii tacabku ka soo galay habeenkii uu ku saamalaylay u safray zubdadii iyo khulaasadiibuu si yaroo fududka ugu gudbinaya markaa wakti badan baad ku soo khulaasaynaysaa khaasatan qofku hadduu cilmi cusub oo hor leh uu bilaabayo waxa weeye qadiyad lagama maarmaan ayay noqonaysa marka laga hadlayo mawduuca inoogu xiga funuunta laga hadlayo ama cilmiyada laga hadlayo ama mutuunta laga hadlayo dhowr qodob baan insha allahu tacaala waana kusoo gebagabaynaya ayaan tambiihinaya culimadu mashaariqe iyo makaaribaa loo qaybiya nimanka makaaribada la yidhaahdo morocke iyo moritaniya iyo jazair iyo kuwa la midka ah waxay caado u lahaayeen in waxa weeye hal cilmi ay bilaabaan markay meel fiican ka gaadhaan kadibna cilmi cusub oo horla ay bilaabaan laakiin qolada bari xijaaz iyo khaliijka iyo masar iyo meelaha la midka ah ee inaguna aynu soo gelayno ku xisaabsannahay caadadoodu waxay tahay laba cilmi iyo saddex cilmi inay waxa weeye wada bilaabaan hal mar ay wada bilaabaan laakiin khulaasada iyo zubdada ayaa waxa weeye tilmaamaya dadku waa laba qofku cilmigii hadduu wax ka bilaabay oo cilmigu aanu ku cusbayn oo sees uu u leeyahay kitaab buu si fiican u dhigta waxna waa ka fahmay laba cilmiyo noocaas oo kale uu sees u leeyahay laba kitaab haddii uu ka dhiganayo waxa weeye waa qadiyad aan ba'si ama dhibi ku sugnayn haddii wakti loo hayo wa ilaa asalku waxa uu yahay khaasatan qofka bilowga ah halka cilmigii uu bilaabay inuu waxa weeye hal kitaab ya hal shiikh ya hal fani uu waxa weeye xoogga saaro markuu fahmo kadibna fanka labaad uu gudbo siday yidhaahdaan shanaaqidadu wain turid taxsiila fannin tamim wain turid taxsiila fannin tamima haddaad doonayso cilmi inaad xasilisa dhammaystir wa can siwaahu qabla lintihaama cilmiyada kalena intaadan kaa dhammayn ka joogso fafii taraadufi اlculuumi اlmancuja intow amaan istabaqaa lam yakhruja laba mataanay hadday doonayaan mar inay soo wada baxaan waxa weeye ma soo bixi karaan laba cilmi haddaad doonaysa hal mar inaad wada xasilayso waxa weeye ma dhacayso waxaa laga soo reebi karaa qofka wakti haya maskaxna haya jaanis culimadu ka qaatana haysta oo u faa'iideynaysa qofka noocaas oo kalea waa laga yaabaa inuu waxa weeye isla xasiliyo laakiin inta badan la awoodi maayo markaad doonayso matni inaad bilowdo maalan naxwahoo kale ad doonaysaa inaad bilowdo ama fiqigoo kale hadda wakti uma hayo daqiiqad baa ii dhiman inaan maado walba kutubta ugu muhiimsan waxa weeye sheego culimadii naxwaha dhigaysa baad kala tashanaysaa naxwaha sida loo bilaabo iyo kutubta laga bilaabo culimada fiqiga dhigta baad weydiinaysaa fiqiga halka laga bilaabo culimada xadiiska dhigaysa ayaad weydiinaysaa la tashanaysaa xadiidka halka waxa weeye laga bilaabayo ka caqiidada daneeye aadka u dhigee ku caanbaxay ayaad weydiinaysaa kutubta caqiidadaee ugu muhiimsan waxa weeye si gaara aad ula tashanaysaa taa intaasaan ku dhaafaya laakiin matni markaad doonaysa inaad bilowdo waxaa muhiima si aad uga midho dhaliso talooyinkan inaad waxa weeye tixgeliso matnigaas horta dabcada ugu wanaagsan inaad baadho dabco khadkeedu fiican yahay loo adeegay mu'alifkaa la doortay ka tarjumaysa waayo waxaa laga yaabaa matniga aad qaadatay inuu yahay dabca liidata oo iyada lafteedu ciwaj ay ku gelinayso oo waxa weeye tasxiif uu ku sugan yahay waa inaad matni muxaqaqoo la hubo waa inaad waxa weeye qaadataa shiikha aad ka qaadanaysaana waa inuu yahay shiikh cilmigaa lagu yaqaano ku fiican waa inuu yahay matniga noocaasa marka lagu bilaabo waxaa aada iyo aada u muhima inta aadan shiikha kala kulmin horta casharkaa inaad isha sii mariso si aada u fahanto meelaha aada isleedahay waxbaba kaagama bilowna macno guud aada uga sii qaadato meelaha aadka u adag aada calaamadsato waa mid iyaduna aada iyo aada u muhima waxaa muhima iyaduna aada iyo aada u muhima darsiga markaad shiikha ka qaadato ee aad ka dhegaysato horta dee in si fiican loo dhegaysto oo waxa weeye waayo dee hadda waxaa dhacda qofkii daalibulcilmiga xalqada isagoo fadhiya facebookana inuu ku jiro messajya inuu dirayo ayaa laga yaabaa waxyaabaha cilmiga qofka seejinayay ka mid tahay barakadiisana kaa qaadaya marka anigu hadda waxaan ka hadlaya ninka soo jeeda ayaan ka hadlaya markuu shiikha si fiican u dhegaysto inuu sameeyo darsigiina uu qaato muraajaca inuu sameeyo ku celceliyo tarkiis inuu sameeyo waana halka lagu kala tegay wey ardayga casharka muraajacaynaya ee ku noqonaya iyo ka casharka cusub usoo fadhiisanaya waxa weeye wax isu dhow ma aha wa ajdaru اlculuumi an tucaada usuluhaa wamaa hada اlcibaada kam karara اlashyaakhu lilusuuli wamaa buluu bimadhabi اlfuduuli in lagu celceliyo darsigii lagu celceliyo si waxa weeye loo itqaaniyo waa qadiyad aada iyo aada u muhima waxyaabaha muhimkaa waxaa ka mid a welibana markaad cilmigaa ku cusub tahay saaxiib inaad leedahay ama inaad leedahay xalqo icaado markuu shiikhu meesha ka kaco asxaab kula loda oo waxa weeye wax kula fahmaya oo waxa weeye gareedkaaga ah inaad kitaabkii ku wada ceshanaysaan ka wada munaaqashoonaysaan shiikhu sidaasuu yidhi iyo sidaasuu yidhi waxaan xasuustaa markii ugu horreysay ina maaligga aanu dhiganaynay xalqaanu lahay xalqada markuu shiikhu saan nooga kaco ayaanu waxa weeye muraajacaynayn dabeedna waxaa laga yaabaa meela inaanu isku qabanno shiikhiioo hadda naga kacay oo daqiiqada naga maqan baa raggii meesha fadhiya shiikhu sidaasuu yidhi iyo sidaasuu yidhi bal waxaa laga yaabaa saddex qowl inaanu isugu khilaafno saddex qowl markuu shiikhu noo yimaado darsiga cusub baanu weydiinaa dabeedna wuxuu idhahdaa qoladaasaa saxsan qoluu xukumay faham badan baa lagu helaya in waxa weeye lagu celceliyo cilmigii lagu celceliyo in la helo saaxiib wanaagsan waxa weeye inaad hesho iyaduna waa qodob aada iyo aada u muhima waxaan kaga baxaya kusoo gebagabaynayaa cilmiga wixii u baahan tadbiiq u baahan cilmiga dhaxalkaad doonaysaa inaad barato sida ibnu cuthaymiin uu yidhaahdo waa inaad dadka layso wey maa xabad inaad ku layso halaka haaliku kaba soo qaad hooya waxay ka dhimatay intaas hooyadaa ma hadday doonto habaari maysiine laakiin waa inaad tusaalayaal badan tusaalihii shiikhu kuu keene kuwa aan ahayn adigu waa inaad samayso wey oo aad dabaqdo oad dhaqan geliso naxwo hadduu yahay waa inaad aayad ama xadiid ama gabay intaad soo qaado inaad mumaaraso iyo tadbiiq iyo dhaqangelin intii aad gaadhay inaad ku samayso iyaduna waa mid cilmiga lagu xasiliyo talkhiis buug inaad leedahay oo qodobada muhimkaa cashar walba inaad khulaasaysato iyaduna waa muhim waxaan kaga baxayaa cilmiga haddaan wakti la siinna meel laga gaadhi maayo wallahu aclam wa sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wa aalihi wa saxbihi wasalam
sheekh su-aalaha jira miyaad laba su-aalood baa jira ko kooban sheekha waxaanu siinay afartan daqiiqo labayo afartan buu qaatay su-aalaha toban baynu ugu talagalnay laakiin sideed su-aalo sideed daqiiqaynu su-aalaha kusoo ururaynaa maxaa yeelay su-aaluhu ma badna oo laba su-aalood baa marka hore soo gaadhay kuwa haddan soo dhacayana waxaan maraynaya inaynaan aado siin doonin su-aalaha waxaa ka mid ahaa nin daalibu cilmi ah afcarabi buu kusoo qoray laakiin soomaali baan kusoo ururinayaa wuxuu yidhi waxaan arday doonaya inaan fani funuunta shareecada ah ku takhasuso laakiin kii aan dooran lahaabaa igu adag oo doorashadii ayaan la kadeedinaya maxaa tale isiin lahayd ninkanle wuxuu yidhi sida ugu kooban ee cilmiga loo xifdiyo isagana waa wuxuu rabaa isagana in talo laga siiyo inkastoo talooyinkii hore ay markaa ay ku jireen waxaa kaloo su-aalaha ka mid ahaa saddex su-aalood baynu ka dhigaynaa kuwa kale hadda soo dhacaya wati waktiga waa ka dhacooday waktiga aynagu kooban su-aasha saddexaad in la duubo oo casharadiiyo duuban dib loo dhegaysto halkii sheekha ma buuxin karaan oo sheekhii ma laga maarmi karaayo canjaladaha ma la dhegaysan dhegaysigooda ma lagu kaaftoomi karaa sadexa su-aalood sheekh su-aasha koowaad qofka hadda doonaya inuu cilmi si gaara u daneeyo ama ku takhasuso ama uu xooggiisa geliyo haddii aanay weli u kala caddayn waxaan leeyahay tii hadda aynu ka hadlayna awlawiyada hadalkayga waa ku jirta culumta asaasiga ee maqsuudka ah kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxa weeye hadanayo labadaa hadduu sii kala dooranayana labadaa hadduu sii kala dooranayo kolley laba kala haraya maaha haddaad qaadato kitaabka alle iyo tafsiirkiisa xadiidkii nebigana calayhi الsalaatu wasalaam laga maarmi maayo laakiin hadduu mid sii danaynayo kolley anigu xagga xadiidkan ah oo waxa weeye cilmulxadiidka takhasuskaygu ahaa qur-aanka alle subxaanahu watacaala in aada loo daneeyo oo lagu dadaalo sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam lagu xejiyo ayaan talada noocaasa siinaya qur-aankii hadduu xifdiyey tafsiirkiisana fahmay sunnada nebiga caddaysay oo balballaadhisay oo abwaabta shareecadoo dhan iyadoo mufasala salaadu kow ka tahay laga helaya sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam xoogga inuu saaro hadday ku adkaatana labadaa mid inuu kala doorto waa haddii aanu xaalku u kala caddayn iyaga ay caqiidadii ku sugan tahay fiqigii ku sugan yahay aadaabtu iyo akhlaaqdii ku sugan tahay diintu oo dhani ay ku dhan tahay culumta kalena ay u adeegeysaa ninkaa takhasuska taladaasaan siinaya waxa taa soo labaysa inuu cilmi waxa weeye xiisaynayo kaa uu xiisaynayo waa inuu ku dadaalaa inuu cilmi alla subxaanahu wa tacaala u fududeeyey oo ragga qaar dee salafkii ka mida naxwaha ku adkaaday qaar waxaa ku adkaaday dhaxalka qaar xisaabtaa ku adkaatay qaar waxaa ku adkaaday cilmiyo kale cilmiga kugu adkaaday idaa lam tastaطic shayئa fadachu wajaawizhu ilaa maa tastaiicu cilmiga kugu adkaaday dhaafoo ka sahlan u gudub marka cilmigaas leedahay wuu kuu sahlan yahay isaga laftiisa dane oo awlawiyada sii waxaa iyaduna muhima cilmiga aad jaanis u helayso shiikh fiican aad u helayso la dhigayo haddaad hargeysa iska dhex istaagtaa tahay dhaxal baan doonaya wax kuu dhigana aada weydo oo meel walba lagu hayo cilmiyo kale lagu hayo ma aha da inaad khiyaali ku noolaatay ama rexlayso oo magaalo kaleoo dhaxal lagu hayo doono ama kuwaa la hayo ka faa'iideyso qadiyadda wakhtiga iyo jaaniskuna iyada lafteedu waa ku xadidaysaa insha allahu tacaala laakiin markaad cilmi doorato waxaan ku talinayaa qofku cilmi inaanu ku takhasusi karin isagoo culumta kale jaahilka ah waa inaad cilmiyadoo dhan bays fiican aada soo gaadhaa meel fiican aada soo gaadhaa cilmiga aada masaladii ka baadhan karto aada ka baadhan karto aada waxa weeye baxdi ka samayn karto mustawe laba kitaab saddex kitaab oo xoogaa mutaalaca ah cilmiga inaad ka hayso kadib baa takhasusku ku anfacaya laakiin haddaad tidhaahdo cilmi baan ku fogaanaya kuwa kalena dem baan ka ahay kaa laftiisa dem baad ka noqonaysa dem baad ka noqonaysa takhasuska intaasaan ku dhaafay su-aasha labaad xifdiga waa mawduuc dee aada isaga ballaadhan kolley muxaadaraan ka galay nadkana ku jirta qaabka loo xifdiyo u gaara waxaa weeye faxfad fi kullu xaafidin imaamu aclamunaa axfadunaa baa ciwaankeedu ahaa xadiidkii nebiga calayhi asalaatu wasalaam saacadiyo dheeraad bay ahayd xifdigay gaar u ahayd qaabka loo xifdiyo maxaa la xifdinayaa waxyaabaha kuu fududaynaya xifdiga hadday tahay wax la samaynayo hadday tahay wax la cunayo iyo wax la cabayo waxa weeye tafaasiil badan bay leedahay laakiin waxaan kaga baxayaa marka xifdi laga hadlayo kow waxa ka ah horta inaad waxa weeye macaasi iyo dunuub ka maran tahay sida macruufka ah laba markaad doonaysa inaad wax xifdinayso inaad wixii u soo jeedo tarkiis iyo soo jeed iyo danayn iyo ihtimaam iyaduna waa qadiyadda labaad weeye ma aha dee sida hadda imtixaanaadka loo qaybo waa aragteen shaygii lagaa doonaya imtixaanka lagu gelayay waa laga yaabaa habeenkii sida faatixada inaad u qaybto laakiin subaxa ku xigta waxba kama haysid marka in inaad danaynayso waxaad xifdinayso iyaduna waa muhim alle subxaanahu watacaala inaad la kaashataana waa muhim matniga loo adeegay ee makhduumka ah ee laga shaqeeyey sharaxa leh isagana inaad xifdido waa mid iyaduna muhima wasaa'il kala duwan inaad kulmiso kitaab fiican oo si fiican loo daabacay inaa waa la helaya isagoo duuban oo lagu akhrinayo qur-aanka laba waa ka duuban mutuunta badankeeda hadda waa la duubay ina maalig haddaad xifdinayso waxaad helaysaa dad si fiican u duubay qof kuu tartiibinayo laba saacadood ku duubay mid dadejinaya haddii xifdigaagu deg deg yahay oo saacad kuugu luqaynaya ina maaligga oo marna aada dhegaysanayso marna kitaabka adeegayso in waxa weeye lagu celceliyo wakhtiyada wanaagsan ee hurdada laga soo toosay ama qofku uu nastay bacda alcasar salaadda subax ka bacdi intaanu waxa weeye xilliga salaatuleylka la tukado wakhtiyada wanaagsanna in la eegto meelo xasiloon dukaankii hargeyse ku dhex yaalla ama calimataan u dhowaa ee labada boqol ee qof ay saa isu dhaafdhaafayeen haddaad kitaab la kala baxdaad tiraa waxbaan ku qaybaya weligaa ku geli maayo toban sana haddii aad fadhido marka meel xasiloon oo deganna in waxa weeye lagu xifdiyo iyaduna waa muhim qodobka ugu dambeeya cajaladaha waxa weeye cilmi ma laga qaadan karaa cajaladaha tafsiil baynu gelinaynaa qofku inta uu shiikh helayo cajalada muraajacaha ka dhigto shiikhiya intaad helayso cajalada muraajaca ka dhigo waa tala wey walibana dee tala la tijaabiyey wey intaad shiikh helayso ma aha shiikhiyo masjidkii fadhiyo kitaabkii dhigaya waxaa weeye qofku inuu idhaahdo gurigaan iskaga dhegaysanaya qaa'iman wa qaacidan wa calaa janbi mar anoo jiifa mar waan daminayaa mar waxa weeye waan usoo kacayaa anaa isu haya sidaa cilmi ku keeni maysa laakiin kitaabaad dhigatay inaad ku ceshato ama aad sharax labaad ka dhegaysato shiikh labaad ka dhegaysato tan noocaas waxbaad ka faa'iidaysanaysa khaasatan qofka bilowga ah qofka bilowga ah qofka sees kale inuu waxa weeye sii ziyaadsado culimo kale kutubtii ka dhegaysto iyadu wax dhiban ma leh cajaladaha waxa la yidhaahdo waxa weeye waxa ka horeeya shiikha ayaa ka horeeya laakiin la mamnuuci maayo kayd badan baa yaalla kaydkaana in laga faa'iidaysto waayo miisaad badan baa laga helayaa waxa kow ka ah inaad wakhtiyo badan oo aadan culimo helayn inaad waxa weeye aada hayso in ay kuu fududdahay inaad qaadato mobaylka iyo mimarigaad iskaga sidataa adoo safara baad dhegaysanaysaa furas badan iyo fawaa'id badan baa laga helayaa laakiin waxa weeye cimdo noqon mayso ishkaal hadduu kugu istaago dee cajaladu kaaga jawaabi mayso marka cajaladahana waa laga faa'iidaysanaya laakiin culimada marnaba lagaga kaaftoomi maayo wallahu tacaala aclam